أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in ka badan soddon murtad ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday camaliyad istishhaadi ah oo cadowga allaha lagula beegsaday magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan shir wadahadal ah oo u dhexeeya dowladda xabashada etoobiya iyo kooxdii riddada soomaaliya ayaa ka furmay dalka turkiga siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa eedayn kulul u jeediyey madaxa kooxdii riddada xilli musuq maasuq xooggan uu hareeyey hoggaanka murtadiinta waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira maamul goboleedka ashaarar dirarka ee isku magacaabay jubbaland oo ka mid ah maamullada ay gaalada ka dhistay dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiye weeraro kala duwan oo ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin qaybin ah oo wilaayada jubbada hoose ay ka samaysay degmada kamsuuma ee wilaayadaasi kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan soddon murtad ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday camaliyad istishhaadi ah oo cadowga allaha lagula beegsaday magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaaraha cadowga lagu gaarsiiye weeraro kala duwan oo ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan camaliyadan istishhaadiyada ah waxay gelinkii dambe ee shalay ka dhacday magaalada beledweyn ee wilaayada hiiraan waxayna camaliyadan si gaara kaga dhacday xarun maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen galbeedka magaalada beledweyn waxaa sidoo kale xaruntaasi ku sugnaa ciidamada riddada jabuuti bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyey in camaliyadan ay u dhacday sidii loo qorsheeyey sidoo kalena waxaa bayaanka lagu xusay in khasaaraha hordhaca ah ee camaliyadda ay gaarayso sagaal iyo labaatan murtad oo dhimasho iyo dhaawac ah dhanka kale waxaa bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta lagu faahfaahiyey weerar dhabagal ah oo maleeshiyaadka riddada loo dhigay deegaan dhacduleedka degmada ruunurgood ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana bayaanka lagu xaqiijiyey in kamiinkaasi lagu dilay sagaal murtad toddoba kalena lagu dhaawacay sidoo kale mujaahidiintu waxay qanimaysteen hub kala duwan dhanka wilaayada banaadir howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda xoosh degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaa lala beegsaday gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaanna kuwa militariga qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay afar murtad oo uu ku jiray sargaal laba xiddigla ah oo lagu magacaabi jiray abshir shaafici dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xarunta madaxtooyada maamulka riddada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxaana madaafiicdaasi ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada riddada ee koonfur galbeed dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay har iyo habeen fuliyaan weeraro kala duwan oo lagu beegsanaya cadowga allah ee isugu jira kufaarta asalka ah iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey ay sii xoogaysteen howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan goobaha cadowga ay kaga sugan yihiin qeybo ka mid a wilaayaadka dalka waad mahadsantahay walaalka abu xasaan shir wadahadal ah oo u dhexeeyey dowladda xabashada etoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa ka furmay dalka turkiga tafaasiisha warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi cali yare magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga waxaa ka socda kulamo u dhexeeya mas-uuliyiin ka socda dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya wafuudda oo shalay gelankii hore wada gaaray turkiga ayaa bilaabay is-aragyo ku saabsan inay ka wada hadlaan sida xabashida loo siin lahaa qaybo ka mid ah badda soomaaliya warbaahinta maxalliga turkiga oo warbixinno ka qortay shirkan khiyaanada ah ee ka socda ankara ayaa sheegtay in saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ay durbadiiba itoobiyaanka u muujiyeen tanaasul ayna usoo bandhigeen in la siiyo xeebaha wilaayada mudug taas beddelkeedana ay ka laabato heshiiska is-afgaradka ahaa ee lix bilood ka hor ay la saxiixatay maamulka shaadalo dirirka ah ee somalilan wakaalada miba news ee afka turkishka ku hadasha ayaa soo daabacday warbixin ay ku sheegayso in wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi uu wafdiga itoobiyaanka usoo bandhigay inay qaataan dekadda degmada hobyo taas beddelkeedana ay ka tanaasulaan saylac iyo lughaye oo ka wada tirsan gobolka owdal ee waqooyiga dalka soomaaliya wararku waxay intaasi ku darayaan in etoobiyaanku ay ka madax adeegayaan aqbalidda dalabka kooxda riddada islamarkaana ay weli ku adkaysanayaan fulinta heshiiskii ay muuse biixi iyo abiy axmed wada saxiixdeen kowdii bishii janaayo ee sanadkan xukuumadda adis ababa ayaa doonaysa inay qaadato xeebaha zaylac iyo lughaye oo ay aaminsan tahay inay uga muhiimsan yihiin dekadda magaalada hobyo tallaabadan ay ku kacayso kooxda riddada ayaa ah khiyaano kale oo ay ku doonayso inay xabashada kula saaxiibto beriga iyo badda soomaaliya
mahadsanid walaalka caliyari siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli musuq maasuq xooggan uu hareeyey hoggaanka murtadiinta haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya marwaan maxmed murtad cabdiraxmaan cabdishakuur arsame ayaa saacado ka hor weerar afkaa ku qaadaya xukuumadda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay lumisay heybad kushaagii ay ku dhex lahayd dadka iyo hanaankii isaguna dowlad kushaagga ahaa isagoo sii hadlayay ayuu mar kale sheegay in dowladda riddada ay noqotay mid been badan oo warkii ay maanta sheegto mid ka duwan beri u sheegaysa shacabka midaasoo uu sheegay inay u wacan tahay isla xisaabtan la'aanta ka jirta gudaha baarlamaanka riddada xukuumaddu waxay lumisay heybaddii qarannimo iyo awooddii dowladeed maanta warkii ay sheegto beri mid ka duwan bay sheegaysaa ayuu yidhi murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu murtadkan dhanka kala sheegay in gudaha kooxda riddada uu hareeyey musuq eex qabiil iyo kutakrifal awoodeeda waxaad moodaa xukuumaddii inay lumisay awooddii dowladeed oo dhan heybadii qarannimo inay lumisay inay noqotay xukuumad cid walba wuxuu rabo iska sameeyo meeshii raban uu ka dhaco maanta warkay sheegto beri mid ka duwan sheegaysa beri dambene aad ka maqlaysa hadal kale oo cusub taasna waxaa keenaya inuu baarlamaanka waajibkiisa gudanaynin isla xisaabtanka ahaa waa inaan runta isaga sheegnaa siyaasadda dalkeenna waxaa ragaadiya musuq eex qaraabakiil iyo ku-takrifil awoodeed iyo kala talisnimo waxaa sii xogaysay khilaafka ka dhex jira maamul goboleedka ashaarar dirarka ee isku magacaabay jubbaland oo ka mid ah maamulada gaalada ka dhistay dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya murtad maxamed cabdulaahi oomaar oo ah wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawadaha ee kooxda riddada soomaaliya haddana ah mid ka mid ah xubnaha u tartamaya xilka madaxweynaha ee maamul goboleedka ashahadalla dirirka ee jubbaland ayaa eedeymo kulul u jeediyey murtad axmed madoobe murtad oomaar ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in murtad axmed madoobe oo ah madaxa maamulkaasi uu damacsan yahay inuu dastuur gaaleedka u degsan maamulka riddada jubbaland uu wax kabedel ku sameeyo meeshana ka saaro qodobo ka mid ah dastuurkaasi taasi oo uu si weyn u dhaliilay isagoona dhanka kale usoo jeediyey inuu faragelinta ka daayo arrimaha baarlamaanka waxa uu sheegay in muddo saddex iyo toban sano ah uu axmed madoobe si sharci darro ah ku fadhiyo kursiga madaxtinimo ee maamulkaasi dhulalkii iyo hantidii caamka aheyd ayuu sheegay inuu xaraashtay axmed madoobe tan iyo labada kun saddex iyo tobankii waxa uu sheegay inaysan dhicin wax doorasho ah labada kun sagaal iyo tobankiin uu axmed madoobe samaystay muddo kororsi isaga oo si hadlaya ayuu bogaadiyey go-aanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka daaquudka ee maamulkaasi murtad aadan jibriil kaasi oo ka biyo diiday in axmed madoobe uu wax kabedel ku sameeyo qaar ka mid ah qodobada dastuurka u degsan maamulkaasi
laba kun sagaal iyo tobankii doorasho kama dhicin laba kun sagaal iyo tobankii waxaa dhacay madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa wuxuu kordhistay wakhtigiisa wuxuu xiray hawada wuxuu yidhi lama tartami karo xildhibaano waxaa la keenay wax la yidhaahdo saddex qof keen qabiilkaaga qofka ku matalaya anigaa kuu dooranaya marka dad uu isaga uu soo xushay asaga uu keenay ayaa meeshaasi joogay waa taad xasuusato hawada soomaaliya wuu xirtay wuxuu yidhi lama imaan karo lama soo degi karo qofka ugu horreeyey uu yidhi ma soo degi karo anigu ahaa marka ma dhicin wax doorasho ah laba kun laba iyo tobankii ma tartamin laba kun shan iyo tobankii ma tartamin laba kun sagaal iyo tobankii ma tartamin intaba ma uusan tartamin hadda sida aad la socoto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane aadan khaliif oo runtii aan aad u bogaadinayo waxa keliya uu ka hadlay wuxuu yidhi war dastuurka yaan la bedelin hadduu axmed wax qabanaya saddex iyo toban sano soo jooga dhulkii dowladda ee lahayd oo idil ee kismaayo ku yaala oo idil oo la iibiyo dhulka dowladda waa beec wax kasta waa beec jasiiraduhu waa beec dastuurku waa furan yahay maalinba wixii la rabaa laga tiraa maalinba wax la rabaa lagu tiraa si kastaba ha ahaate maanta u tanaasul maanta ha isku dayin inaad dastuurka jubbaland aad far saarto toddoba iyo labaatankii bishii ina dhaaftay ee juun ayay ahayd markii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka shaadala dirirka ee jubbaland uu soo saaray war-saxaafadeed uu ku shaacinayo inuu socdo qorshe uu wato axmed madoobe kaasi oo uu ku doonayo inuu wax kaga bedelo qaar ka mid ah qodobada dastuurgaleedka u degsan maamulkiisa isaga oo u soo jeediyey inuu ka fadhiisto tartanka doorashada faragelintana uu ka daayo golaha dawaaqiida ee maamulkaasi waad mahadsantahay walaalka cabdiqani boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin qaybin ah oo wilaayada jubbada hoose ay ka samaysay degmada kamsuume ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo abuu ayman geesiyaalka wacan iyo muslimada isgarabsaday gacalkan u sheegaa guulahan u tuugayo gobol walba ku guulaysta
kamsuumo waa mid ka mid a degmooyinka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose dhowaan waxaa si la mid ah degmada jamaame laga sameeyey mashruuc raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan degmadaas iyo deegaanada hoostaga qoysaskan oo isugu jira danyar iyo masaakiin ayaa ka kala yimid tuulooyin iyo sidoo kale gudaha magaalada goobta raashin qaybinta ka dhacaysa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo maamulka degmada kuwaasoo hagayay dadkii la siinayay gurmadkaasi ilaa afar boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruucan raashin qaybinta oo wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay ka samaysay degmada kamsuuma ugu horreyn qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashiinkaas ayaa si gaara ula hadlay idaacadda islaamiga alandalus marka insha allahu nidaamka waxaa loo bixinaa waa nidaam heer sare si fiican kow ninka magaciisa la diiwaangeliyo la qoray markii la yiri kadib kaara la siinaa kadib goobta raashinkayaala la geynaa si fiicanaa loo soo dhowaynayaa maamul furan oo heegan ugu jiro oo wax walba u dhan yahay hadda waxaan ku fadhiyaa haaf bur ah iyo haaf oo sokor ah iyo haaf bariis ah iyo sadacla saliida iyo shandaro dareenkaaga ka warran maanta aad iyo aad u sareeyaa wax lasoo koobi kara maa bashiiro waxaan ugu daaynayaa ilahay inuu guulsiiyo cadawana ilaahay jibiyo walaalaha falastiinna dhibka inuu ilaahay ka qaado cadawaas hororkaa inuu ilaahay halaago walaalaha mujaahidiintana meel walba joogaan ilaahay waxaan ugu baryaa nasrigiisa mar walbaba ilaahay inuu siiyo kamasuuma maanta waxaa ka socda si farax leh oo muslimiinta idil ay ku faraxdo cadowga inuu ka naxa guraadka ay leeyihiin allaha u sahlay jannadii allaha ka waraabiyo inta shahiida inta noolna farax adduunya iyo aakhara allaha siiyo maanta waxaa nala sii bariis iyo bur iyo sokor iyo shandarwo iyo saliid gaalkii gardarrada gurigiiska soo guuri guri muslim u soo guuri guulahan u tuugayo weligii ma guulaysto weligii ma guulaysto sidoo kale suldaan axmed nuur mataano iyo nabadoon goobe cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuuma ayaa si wada jira u soo dhoweeyey dadaalada loogu gurmanayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada jubbada hoose dad waxaa joogo aad u fara badan ka yimid tuulooyinka kalagadisan ee ka yimid ee hoos yimaada degmada kamasuumo iyadoo nidaamkan oo aad u wanaag badan yahay dadku aysan isdhexgelaynin lana siinayo raashin ee ugu talagasho wilaayada islaamiga jubbada hoose raashinkaasna waxaa ka mid ah kiish bura kiish bariisa kiish sonkora xabad shandarwa shandarwooyinka wanaagsan oo labada nafar ah iyo caag saliida marka inta ilaahay u qadiray oo la gaarsiiyo insha allah waa la gaarsiiyey maanta maasha allah si aan lasoo heli aan la heli karin oo qurux badan ummadda waxaa loo siinaya oo aan hore noo soo marin raashin bannaanka la keenayo amniga jira aawadiis bariiskii burkii sokortii saliiddii shandaradii la iskor-saarayo qofka magaciisa saddexaan lagu dhawaaqayo si amni leh ugu kor fadhiisanayo si xaraga leh uu u qaadanayo ilaahay subxana wa tacala ku mahadsan shareecada islaamka waa u mahad celinaynaa ilaahay walaayada jubbada hoose maadaama kala dambeyn iyo waxaan waxaa keenaya amniga iyo shareecada keenaya alxamdulilah rabbilcaalamiin dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu in ka badan lix boqol oo qoys deeq raashiina ugu qaybiyey degmada jamaame taasoo si diran ay u soo dhoweeyeen dadka ku dhaqan degmadaasi mahadsanid abuu ayman ugu dambayntii kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga gadow iyo mid ka mid ah beelaha degaa wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaad ayaa inoo sii amaqaadaya warbixintan kulankan ballaaranna u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee gedo iyo jafada reer xasan sheekh oo ka tirsan beesha cali maxamed laguna dooranayay nabadoon cusub kaasoo socday muddo toddoba maalin ah ayaa ka dhacay degmada ceelacadee waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ugaasyo nabadoonno iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa madasha munaasabadda nabadoonka ay ku doorinaysay jifada reer xasan sheekh laga soo jeediyey bayaan ay ku muujinayso garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika kow reerku waxay caddaynayaan garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah reerku waxay ka soo hor jeedaa gulufka shareecala dirirka uu horboodayo xasan gargurte iyo waxa loo yaqaano macuusley iyo wixii la mid ah toddobo reerku waxay ka soo hor jeedaan heshiisyada xaaraanta ah ee murtad muuse biixi iyo xasan gargurte ay la kala galeen madaxda xabashida iyo turkiga sidoo kale waxaa madasha kulanka ka hadlay nabadoon cabdiqaadir maxamuud xareed nabadoonka la bedelay aniga cabdi gurey labaiyo labaatan sana ciddii anduqa u ahaa oo dee shiddo badan aan ugu soo shaqeeyey inaan maanta xilka ku wareejiyo walaalkay bishaar cali hara iyadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana jeclahay inaan garab istaago xafiladay ku doorinaysay nabadoonka cusub jifada reer xasan sheekh waxaa ka hadlay nabadoon bishaar cali cabdi nabadoonka cusub ee dooratay jifada isagoona ballanqaaday inuu jifada ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka anigoo ah bishaar cali cabdi oo maanta beeshaan laigu wareejiyey xilkeeda waxaan ballan qaadhayaa marka koowaad inaan u dadaalo oon dhiiggayga iyo codkayga iyo calafkayga ku bixiyo kitaabka ilaahay codkayga iyo calafkayga inaan ku bixiyo kitaabka ilaahay ugaas cismaan maxamed maxamed ugaaska guud ee beesha cali maxamed ahna ugaaska jifada dooratay nabadoonka cusub ayaa madasha ka hadlay beesha reer xasan sheikh oo khayr allaha siiyo dadaashay khilaafaadkoodii hoos u xallisatay oo duqoodii horena usha ka qaaday duq labaadna dooratay waxaan sheegayaa duqii hore wax badan buu soo shaqeeyey wuuna soo dadaalay duqa dambe oo la doortayna waa nin dhallinyaro ah la rabo beesha inuu hago hagaajiyo duqaasna waxaan dhehi lahaa sida usha lagugu dhiibay dadaalkeedii waa in laga helo naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga hegado ayaa sheegay inay garab taagan yihiin nabadoonka cusub ay dooratay jifada reer xasan sheekh ee ka tirsan beesha cali maxamed odagii aad doorateen la dhahdeen waan dooranayna waa idinla dooranay insha allahu raxmaan saad u doorateen oo kal iyo laab ah oo soo dhoweyn iyo walaalnimo ah oo inaan la shaqayna oo wax allaale wuxuu nooga baahday hiil iyo hob inaan garab istaagnaana waa idinka ballan qaadnay jazaakum allahu alkhayr odagii hore oo soo shaqaynayay laba qodob baan leeyahay qodob waxaa weeye cimrigiisa inta ka dhiman caafimaad allah siiyo cibaadadan allah hagaaj ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abwaanas waxaanu leenahay waa inaan inteenaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u nusrayno maanta xaaliyan waxay maraysaa gabagabo cadowgii ilaahay subxaana wa tacaala oo tabar yareeyey iyo waxaa la maraya islaamka ilaahay subxaana wa tacaala oo cizeeyey aa la maraya waxaana laga rabaa naf iyo maal inaan ku garab istaagno marka kuwaasna waa inaan ka hortagno saacadda bayaankaba ku sheegteen noona caddayseen waa in dhaqankeeda iyo ficilkeeda laydinka helna waa dadaarmayna kulankan ayaa qayb ka kulamada beelaha dega wilaayada gedo ay ku muujinayaan garab istaagga shareecada islaamka mahadsanid walaalka cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu